Munaasabaddan oo ay tiito markaasi lagu wareejiyay agab caafimaad oo looga talagalay isbitaalka magaalada Caynaba iyo waliba gobroga ku haya maamulka degmada bahda caafimaadka iyo maamulka isbitaalkaba agabkan iyo beesada lahagadi waliba habiyey hano kumid eh hanraabta gurburoogta ee kunol dalka binaanshe faadimo faarax jees iyo saynab maxamed oo markaas lahan wakiiladii agabkan caafimaad iyo kuwarmen waliyaabayo ku koobayinga alaab hore alaabtii hore ee malaa dee waa ka wada warhaysaan aanu keennaybaa hadhaa nooga hadhsanaa hadhaagaa nooga hadhsanaa waxay ahayd tallaagadii meydka oo aanu maalintii horena halkan ka sheegnay oo aanu nidhi waa ka weynay dalka balse waa diraynaayoo waana laga warsugayaa insha allah bismillaahi kariim ilaahay wuu nagu soo guuleeyey waanu dirnay ilaa intii aanu kala maqnayna iyada hawsheedun baanu ku jirnay ilaahay subxaana watacaala ee maanta ayuu gartay inaanu keenno oo noo ogolaaday gaadhiga aynu hortaagan bay saaran tahay inna lagala wareegana diyaar baanu u nahay oo caynabi nagala wareegto oo dhakhtarku nagala wareego oo madaxdu nagala wareegto
waxaananu sidnaa waa wax yar waana waxay hablaa reer saraareed gaadheen saraarna hablo badan baa u dhashay way badan yihiin hablaha u dhashay ee ku abtirsada saraar maxay te horena dee waa loo keeno dawooyinka iyo maxay heetooy iyo soolartaa hore lagu xidhayna maxay te waa la keenay iminkana waa tii talaagadii meydka oo afar qof qaadaysa weeyaan marka wixii hablahaasu dee intii ay isxilqaadeen way isxilqaadeen insha allah intii ugu horeysana noqon mayso intii ugu dambeysana intii ugu dambaysa noqon mayso insha allah bismillaahi kariim intii itaalku gaadhsiiyey keena keeni doonaana oo idin dee dibba oo idinka arki doontaan haddii ilahay ka dhigo waxaanay wax ku qurux badayin marka waxay hareeraa lahayo maxay tahay laysla qabanayo rag iyo dumar laysla kaashanayo maamulka degmada caynaba xasan yuusuf aadan yaa umahadnagii agabkan iyo dadkii markaasi hankatalgali inilinka adeega dadka kanoolaha degmada
waxaan u mahad celinayaa hablaha gobolka saraar inkastoo doorkii hore aanan joogino magaalada ka maqnay hargeysa jiray inoo keenay muxuu ahaa tallaagadda markii hore inoo keenay soolarta iyo dawooyinka haddana inoo wada tallaagadii meydka lagu qaboojinayay waxaan leeyahay ilaahay meesha ka soo saarteen khayr iyo wanaag ha idinku bedelo wax wanaagsan ha idin geliyo naarta ilaahay ha idinkaga xijaabo waxaan leeyahay guuleysta xafladan maantana hawsha hablo inoo wadaan tii ugu horreysay maaha hore waxay noogu wareejiyeen alaab fara badan oo ay soolar ka mid tahay oo sariirtii dadka lagu jeegarayn jiray ee examination barkii ka mid tahay oo soolar ka mid tahay oo dawooyin ka mid yihiin